umuurta uga baxaan shaqaadina muxaadarooyin aad wax u caddaynaya in uu waxay ahayd inoo soo jeediyo laakiin wuu naga mashquulay maxaa keena xadgudubka diinta waa qaybta koobaad su-aasha muxuu yahay horta xadgudub diineed algulubu fi diin maxaa keena maxaase lagu daweeyaa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أه، ولكن شيخ يوسف إسقى افتيميي horta waa wax jiro dhaba weeye ee, sunnada ilaahi subxaana wa tacaala ee, qadiiman wa xadiidan in bini aadamku ay xadda tallaabaan waa wax dhab oo jiro weeye waana wax horreeyey oo ummadihii hore ee, ku dhacay ee, ummaddeennana ku dhacaya ilaa iyo inta ilaahi subxaana wa tacaala kownkiisa uu joogana socon haya inay bini aadamku ay xadda tallaabaan quruwigu waxa weeye waa xadgudub ama shayga oo la dhaafiyo xaddiisa Ee, hadduu yahay cibaado in xaddiisa la dhaafiyo xad la mida buu leeyahay shay walba hadduu yahay ixtiraamka iyo la dhaqanka dadka in xaddooda la dhaafiyo Ee, shaygu haddii xaddiisa la dhaafiyana oo lagu xadgudbo oo basiid buu isu rogaa oo hadduu sax ahaa khalad buu isu bedelaa walidaalika waad garanaysaanoo bini aadanku ilaahi subxana wa tacala nebi aadan markuu abuuray ilaa nebi nuux dadku waddo toosan bay haysteen nebi nuux calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii marka la soo gaadhay baa waxaa bilowday bini aadanku xaddii ilaahay u jeexay inay tallaabaan oo diintii saxda ahayd ee alla bini aadanka ugu talagalay iyo caqiidadii fiicnayd in laga baydho Ee, waxayna taasi ku timid guluwi iyo xaddi oo la tallaabay waxayna ka bilaabatay in lagu xadgudbo dad saalixiina oo awliyaa oo wanaagsan sida ibnu cabbaas fii saxiixi albukhaari uu ku sheegayo ee, waddi iyo suwaac iyo yaquud waxay ahayn rag wanaagsan kadib baa dadkii xertooda ahaa ee wax ka baran jiray markay iyagu dhinteen xertii iyo dadkii inay wanaagsan yihiin ogaana ay iyagiina dhammaadeen jiilkii ku xigayba waxay bilaabeen inay culimmadii u sameeyaan timthaal oy dhahaan sawirkooda iyo bidhaantoodan ilaahay ku xusuusanaynaa jiilkii noocaas ahaa ama qarnigii noocaas ahaa markuu dhammaadayna kuwii kusii xigay la caabuday sidaas horta bini aadanka shirkigu uu ku soo bilowday haddii aan u soo laabanno waqtigii nabigeena sala alla alay wasalam yacni xadgudubku mar walba wuu imanaya bini aadanku soohrinta loo dhigay inuu dhaafo waa wax mar walba imanaya way dhacdaa Ee, waxaana la rabaa caqiidadeenna saxda ah ee caqiidatu ahli sunna waljamaca waxa weeye mar walba laba fikradood oo khaldan bay u dhaxaysaa oo for example ahaan waxaa jirta caqiido la yidhahdo caqiidatu lmurji'a oo dee sha- sharax iyo faahfaahin dheer u baahan oo ku salaysan gebi ahaanba qofku dembi kasta oo uu sameeyo mar laa ilaaha illa allahu muxamedun rasuulullaahi haddayba ka dhacdo wax kasta oo kale uu la yimaado inuuna gaaloobayn oo caqiido khaldan weyn waxaa ka horjeeda oo iyaduna dhalatay oo oppositekeeda caqiido odhanaysa qofku hadduu dembi galoba diinta uu ka baxaya waa isku opposite weeye islaamku ama manhajka saxiixa ee nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii laga soo gaadhay taa dambena waa caqiidatu lkhawaarij weeye oo ah qofku hadduu khalad galaba wuu gaaloobay waa mabda' khaldan Ee, tan horena waa caqiidatu lmurjica waa mabda' khaldan caqiidada saxda ee nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii laga soo gaadhay labadaasay u dhaxaysaa mar walbana xaqu waa bayna alifraadi waltafriid wa bayna alghuluwi waalijxaaf sida waxay dhahaan culimmadu yacni labadaa fikradood ee khaldan dhexdooda si- bini aadamku way ku adag tahay waddada tubta saxda ah inuu qaado oo una dhinacna uga leexanin way adag tahay marka caqiidadaas saxdii waxay ka soo baxday ama la mid tahay sida caanuhu ay uga soo baxaan uus iyo dhiig dhexdood min bayni nusqaykum mima fii butuunihi min bayni farfin wa damin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin caanaha saxda ah. waana ta alla u leeyahy subxana wa tacala wakadalika jacalnaakum ummatan wasadan litakunu shuhadaa cala annaas marka waxaa la rabaa qofka mu'minkihii xaddiisa inuunan tallaabin hadday cibaado tahay nabiga sala allahu alay wasalam rag saxaaba ah baa gurigiisa yimid oo saddex nina gurigii nabigay weydiiyeen ay dhaheen saa ahayd cibaadadii nabiga calayhi salaatu wassalaam waxaa loo sheegay sida nebigu u cibaadaystay ilaahay u caabudo iyo gurigiisa markuu joogo siduu u dhaqmo way la yaraatay waxay dhahan war inagu nebiga lamid ma nihine dembigiisii hore iyo kiisii dambeba ilaahay baa u dhaafae antashana nimayo nin baa wuxuu yidhi hadday arrintu saa tahay sideeda baan uu maalin oo dhan waan soomaya weligay ma afurayo nebigana dee ku dayan maayo dembigiisi iyo kiisi hore waa la dhaafay ninna wuxuu yidhi mar haddii nebiga dembigiisi iyo kiisii hore la dhaafay lamid miihi habeen oo dhan indhaha isu keeni maayo salaad baan u taagnaanaya ninna wuxuu yidhi hadday saa tahay anugu haweenka iyo reer dhaqashadii maadaamay dadka cibaadadii iyo cilmigii ay ka mashquulin hayso haween isuguba dhowaan mahay waa yacni dhinac marka laga eego raggii yacni fikrad fiican bay xambaarsan yihiin oo dhinac ee, wanaag baa niyaddooda ku jira iyo khayr raadis laakiin khayrku waxaa maskaxda qofka ku jira ama isagu damca ma aha ee waa wax nebiga laga dhexlay lagana soo gaadho calayhi salaatu wassalaam nebigii baa warkii loo sheegay wuxuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam markii warka loo sheegay anigu horta wuxuu yidhi nimayo waan soomaya waana afuraya habeenkii salaatuleyl baan tukanaya waana seexanaya dumarna waan guursanaya mid walba waa la radiyay soomaalit faman raqiba can sunnatii falaysa minii waddadayda ninka ka baydhana ummadayda ka mid maaha marka cibaado badan baan la imid iyo daaco badan baan la imid waxba tari maysa war daacadaada iyo cibaadadaada wax sharciga waafaqsan ma yihin taasaa muhim wax ilaahay loogu dhowaanaya ma yihin taasaa muhim nimankii khawaarij la dhihi jiray nimanka cibaado badnaa taariikhda islaamka ma soo marin nimankii takfiirka ahaa ee sayid cali iyo saxaabadii la diriray ee dhameeyey muslimka ee gaalaysiiyey asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam wax ka cibaado badnaa ma jiro Ee, waxa weye marka cibaada hadday wax tarayso oy rag meel geynhayso raggaas ay difaaci lahayd oo ay wax tari lahayd inkasta oo muslimiintu aynan gaalaysiinin oo khawaarij markii sayid cali lagu yidhi magaala nimanku wuxuu ku jawaabay min alkufri faru waxay ka carareenba waa gaalnimo oo waxa weeye aan la gaalaysiin karin cumuum ahaan haddana waxay ahayd daa'ifo aada iyo aad u khaldan oo waddadii saxda ahayd ka baydhay habeenkii marka la dulmarayo ciidankooda iyo meesha ay degan yihiin hugunka iyo guuxa iyo qur-aanka ay akhrinayaan iyo waxa ka soo baxaya waxay ahayd shinni shinni baa la moodayay shinni yacni yoomaysoo dhawaaqaysoo geed ku degan Ee, cabdullaahi ibn cabaas radi allahu tacaala canhu markii uu u tegey ee, sayid cali uu yihi war nimanka iidir aan la soo hadlay aan la soo xaajoode ayuu u yimid cabdullahi ibn cabaas oo dhan aada u fiican labisan way isku qabteen oo waxay dhaheen aan qaabila cabdullahi ibn cabaas iyo inaan qaabil markii dambe waxay dhaheen war ninkaan qaabila hadduu wax sheegana waa khayr haddii kalena sidaasay u bateen isna wuxuu kaga yimid sayid cali bal waa intaasoon ragga wax ka qanciya iidir markii loo diray ee uu u yimid ee uu qaabilay yaa wuxuu yidhi nimayow maxaad ka cabanaysaa waxay dhaheen waxaan ka cabanaynaa dhowr qodob mid waa mida horta sayid cali waxaan ugu fallaagownay oon u gaalaysiinay qodobada soo socda kow mucaawiye oo madaxtinimadiisii kula diriray markii uu ciidankii mucaawiye qaqabtay ee uu ka guulaystay muuna addoonsanin bay dheheen haweenkoodiina muuna qafaalanin ee raggiina muuna addoonsanin taasi waa qodob ta kale magaciisaba wuxuu ka tiray bay dhaheen inuu amiirulmu'miniin yahay ta saddexaad waxay dhaheen xukunkii kitaabka ilaahay rag buu u xilsaaray kitaabka ilaahay oo hadlaya yuu hawshii rag u dhiibay wuxuu yidhi saddexda arrimood miyaha bal aniga dhegeysta wuxuu yidhi horta tan koowaad ee aada leedihiin ee markuu ciidankii mucaawiye qabtay muuna addoonsanin oo haweenkooduna muuna addoomma ka dhiganin war ciidanka mucaawiye waxaa ku jirta xaaskii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam caaisha waxa weeye mahooyad ilaahayna wuxuu ku tilmaamay inay tahay umulmu'miniin wuxuu yidhi haddaad dhahdaan hooyadana ma aha horta waad gaaloodeen oo de qur-aankii baad beeninaysaano ilaahay baa wuxuu yidhi wa aswaajuhu ummahaatuhum haddaad dhahdaan waa hooyadana laakiin maxaa loo addoonsan waayena iyadana waad gaaloodeen ma hooyadiin baad guursanaysaan ood addoonsanaysaan raggii yacni tashwiish badan buu ku furay say eh, ibnu cabbaas dhexdoodii bay isku noqdeen way is walaaqeen wuxuu yidhi haya taama ka gudbaa ila ma dhihi karaan caaishaha la addoonsado hooyadana ma ahna ma dhihi karaan wuxuu yidhi taama ka gudbaa waxay dhaheen haa waxay wuxuu yidhi tan labaad ood leedihiin magaciisiiba wuxuu ka tiray warqaddii amiirulmu'miniin inuu yahay sulxulxudaybiya nabiga sala alla alay wasalam markuu quraysh la heshiinayey quraysh waxay kondishan kaga dhigtay nabiga calayhi salaatu wasalaam inaynan la heshiinin ilaa warqadda laga tiro muxamed rasuulullahi inuu yahay nabiguna wuu ogolaaday hadla tii uhi anuu rasuulka ilaahay baan hay buhi laakiin haddii heshiisaan ku gaadhino warqadda tira warqaddana waxba faa'iidayn maysa war nabigii baa rasuulullaahi warqaddii ogolaaday in magaciisa laga tiro isagoo rasuulka ilaahaya cali xagee buu joogaa nabigii baaba ogolaaday in magaciisa rasuulullaahi laga tiro isagoo rasuulka ilaahay wartaana ma ka gudbaa buu yihi haa bay dheheen tan saddexaad eed leedihiin kitaabkii ilaahay oo hadlaya buu taladii rag u dhiibay buu yihi rag xalliya ilaahay wuxuu sheegay buu yihi subxaanahu wa tacaala ninka xaajiga ah hadduu ugaadh dilo in ugaadha la magdhabo oo neef xoolaa lagu magdhabo oo hadyi laga dhigo neefka ugaadha ana waxaa qiimayn kara yacni ugaadha lagu magdhabi lahaa neefka xoolaha lagu magdhabi lahaa waxaa qiimayn kara dawaa cadlin minkum buu ilaahay yidhi fii suurati ilmaa'ida laba qof oo cadaalada ayuu ilaahay u saaray war ma ugaadh la dilay in bedelkeedii la helo oo la magdhabo oo rag in rag loo saaro xalliyabaa mudan mise dhiigga muslimiinta in la kala badbaadiyo in rag loo saara mudan buu ilaahay ugaadh buu yihi rag ha loo saaray si ay u xalliyaan idinkuna dhiiggii muslimiinta in la badbaadiya diidantiin in dad loo saaro wartaana ma ka gudbaa buu yihi haa bay dhaheen ka gud dhowr iyo toban kun bay ahaayeen dhowr kun oo nin baa bartii ka dhaqaaqdo ciidankiisa cali ku beertay bartii ayaa waxa weye ciidankii sayid cali ay ugu beereen macnaha waxaan ka wadaa afkaarta maanta jirta waa wax jiri jiray wey ilaa saxaabadii ilaa nebiga sal l slam waqtigiisii waxbaa ka bilbilowday wayna jirayaan yani waxa weeye in labadii daraf ay isgarab socdaan darafkan odhanhaya qofku dembi kasta oo gala ma gaaloobayo oo irjaa ku salaysan qofku haddii diinta wax ka baxsan uu la yimaado shuruudii gaalnimadana laga helo mawaanicdii culimmadu ay u shardiyeenee diinta ay kala dhex baxeenna la waayo dee diinta uu ka baxaya taasi waa wax iman kara isla markaa haddana qofku dembi walba oo uu la yimaado kuma gaaloobay marka waxa weeye quluwiga horta waxyaabaha keena waxa weeye inta badan wuxuu ka farcama oo uu ka yimaadaa jahli can iddiin jahli can iddiin in diinta qofku uu jaahilka ka yahay weeye waxa keena oo quluwiga inuu qofku xadda tallaabo sababta hadduu qofku diintii garanhayo dee saxdii iyo khaladkii uu kala garanaya uuna kala saaraya waxaa keena waxa weeye ahlulcilmigii in laga fogaado qofka bini aadankii sidiisaba goormuu wax fahmaa wuxuu fahmaa qofka ahlu bini aadankii markuu qofkii wax yaqiinay ee shaygan aqoonta u lahaa ka agdhow yahay hadduu ka cararo dee meeshuu cararaya waa jahli iyo dalaal hadduunan cararin oo isku daydo inuu wax faa'iidaysto oo wax bartana waxbaa uu kordhayo qofka waxbaa uu kala baxay marka guluwiga iyo xadgudubka waxa keena waxa weeye waa aljahlu waxaa lagaga baxa guluwigana waa alcilmi weeye in badan innaga maanta saaxadeena waxyaabaha ku cusub ee dhibaatooyinka ee hadda axdaadta waddanka ka dhacaysa ee waxyaabaha keenaya ee dhacaya in badan jahli baa sababa iyo culimmadii oo talooyinkeedii iyo nasaaixdoodii iyo arrimaha ay soo jeedinayeen laga leex xaqiiqo dhaba weeye war haddii culimmada laga leexdo oo laga cararo xaggee loo socdaa nimaya ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahy fa ayna tadhabuun xaggeed aadaysaan war nin diidan rag culimo ah oo isaga wax soo baray ama sheekhiisii wax soo baray oo diinta islaamka uga aqoon badan dee meeshu ku socdaa waxay noqonaysaa dariiq masduud waddadu inaysa soo xidho marka quluwiga taasaa keenta waxa lagu dawoobi karaana waxa weeye ee quluwiga lagaga bixi karo in kitaabka iyo sunnada nebiga sal ly slam loo laabto calaa manhaji salafi saalix ee culimada iyo ahlulcilmigana يعني waxa weeye tafsiirka iyo wixii ishkaale ee yimaada iyaga loola noqdo cabdullahi ibn cabaas xabrahani umma nimankii khawaarijtaha markay dhegaysteen ay maqleen yani in badan yani hal fadhibu wuxuu ku daweeyey haaf ciidankii ka mid hal fadhi ninka caalimka ay dhegaysteen darti laakiin ninkiiba haddaadan dhegaysanin oo dagaha ka foraysato cudurkaaga unbaad wadanaysa wax kaa dawoobayaan ma jiro marka taasaa lagaga bixi karaa in kitaabka iyo sunnada loo laabto culimada iyo dadka kitaabkii iyo sunnadii cilmiga ulana aan laga cararin ee iyaga loola noqdo tafsiirkooda iyo sida xaalku yahay waan idinku dheereeyey igana raalli ahaada wasala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed
jazaak allahu khayran sheekh cabdullahi ibraahim oo runtii lagama dhargayo cilmigaas iyo masalada sida uga jawaabay jazaak allahu khayran asbaabteedii iyo wax walbana uu noo cadeeyey keliya su-aal yar oo ka farcanta su-aashaas baan sheekha ku celinayaa in yar oo kooban daqiiqad ama wixii la mid ah sheekh cabdullaahi dadka noocaasoo kale ama dhalinyaradu waxyaabaha ay ku dacwoodaan ama ay ka dhigaan marasiyaha waxaa ka mid ah culimmadu kiirada aan islaamka u qabno ma qabaan ama sida aan u jecelnahay islaamku inuu meel gaaro oo uu guulaysto uma uma hayaan ama way cabsanayaan ama masaalix shaksi ah bay ilaashanayaan iyo waxyaabo la mida arrintaas jawaabteedu maxay noqonaysaa
horta runtii sheekh umar jazaahu allahu khayran dhowr cajaladood oo hadda nairobi uu ku duubay mowduuca isagaa ku faahfaahiyey oon rajaynaya dadku in badan inay u noqdaan iyo culimo badan oo culimada soomaaliyeed oo kale ka mid a haddii fikraddaasi ay jirto oo qof odhanhaya uu jiro culimmadu sida aan diinta u rabno uma rabaan dee horta diintaba yaa kuu sheegay inay waxaana diintii yihiin adiga yaa kuu sheegay soo sheekh kuuma sheegin inaad dhahdo markaa ama qofku ay ka soo fusho inuu yidhaahdo sheekhaygii sida aan anigu diinta u rabo uma rabo kolley waa iska fikrad maangaabnimo ah oon cilmi dheer ku dhisnayn baan u malaynayaa ta labaad waxa weeye qofku waa inuu isu qiimeeyo waxa uu samaynhayo ee uu ku kacayo iyo waxa ka imanhaya waxaad samaynhayso iyo waxa ka imanhaya waa inuu qofku aada isu qiimeeyo waxaa laga yaabaa waxaad adigu geysatay waxa weeye inaad wanaag uga dan leedahay laakiin uu sababo dhibaatooyin aada iyo aad iyo aad u fara badan oo ka iman kara ama dhaawici karta sumcadda islaamka dhaawici karta dacwadii dhaawici karta dal ahaan iyo diin ahaan intaba dhaawac geysan karta tusaale ahaan dhibaatooyinkan hadda waddanka ka dhacaya waxa weeye laga yaabo qofku inuu isleeyahay bacd almasaalix ku xaqiiji laakiin imise qoys ama imise kun oo qofbaa waagi barya qaxaya meeshay u socdaanise waa xaggee waxay u socdaan waxa weeye waa xeryo gaala maamulaysa weeye oo qaxooti ah oo dadkii yacni waxa weeye xataa qofkii halkaa gala uu isu arkayo inuu badbaaday oo uu guulaystay iyadoo waxa weeye ilaa konton ilaa boqol hay-adood oo gaala oo jaaj hebel jaaj hebel jaaj hebel wadaa ay meeshay maamulayaan oo qofkiina uu ku hiranhayo marka yacni qofku waxa uu wada ee dalkiisa uu ka samaynhayo iyo dadkii raadka ay ku reebayso waa inaad isu qimaysa marka taas waxaan malinayaa waa mowduuc yacni waqtigiisa u baahan oo dheer oo goonidiisa laakiin waxa weeye sheekhaygu ama culimmada waaweyni khayrka sidaan u annagu u doonayno iyo sidaan u khayr jeclahay uma khayr jeclaa waxa weeye wax isu iman kara ma aha waana hadal iska aada iyo aad u gaaban oon meesha soo geli karin weyn
su-aasha jazaa allah khayr sheekh cabdullahi ibraahim su-aashan ha may dhib baan su-aashan insha allah waxaa iska leh sheekh cabdilkariim cabdilkariim sheekhu cabdullaahi wuxuu ka sheegay wuxuu ka sheekeeyey darafkaas ayuu ka sheekeeyey waxaa jira daraf kale oo ah diintiba inay ka carareen inay diintiba ka carareen ama kana qaarkoodna ka faa'iidaysanaya awalba diina cid ku jiray oo ka faa'iidaysanaya akhtaada ee dadka muslimiinta galaan ama sidaba lagu qalday oo يعني اسكان داعيين دين كافر كافر بالدين كافر أنا مرة هذا يجي قبل لو يجي على سكول أربعة نقطة المان أسكان وين مرة محا أيضا أسباب كذا كان بدون سيهاي تعريف عن قلت إفراد أو قف إنه دين كعلى جلاء تعريف كذا محا كان محاسن بده وين أيضا جزاك الله خير
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أحبتي في الله رنتي و ma garan kartaan dhibkeeda in aada waxaan ku idhi su-aasha noocaas oo kale ah in lagu yidhaahdo ka jawaab isaga uu ku ag fadhiyo sheikhaagi sheekh cabdullaahi ibraahim sideed iyo toban sano ka hor ayuu wuxuu ahaa sheikhaygii ahaa marka jazaahu allahu khayran taxriidan biidni illaahi tacaala waxa aan su-aasha uga jawaabayaa oo leeyahay waxaa xaqiiqo ah in labadaas dhinac ummad walbaba laga helo waxaan ku yidhi dhinac ku xadgudba mas'alad oo ku talax taga heer ay xaqa iyo sawaabka iyo waddada toosan ay aada iyo aad ay uga durkaan isla markaana in isla mujtamacaas ama ummadda laftigeeda laga helo koox ayadana waxaan ku idhi xaqii ka fogaanaysa oo qoladaas talax tagtay oo waxaan ku idhi ku xadgudubtay xaqa ayagana waxaan ku idhi ka carar ay kuwa ka cararayaan ayaguna ay dhinac kale ay u boodaan sidaasna ay u dhacdo labadii kooxoodba inay xaqii ay uga tagaan taa waa mid jirta weeye weligeedna soo jirtay weeye labadii ummadood oo hadda waxaan ku idhi annaga naga horreeyey ummat alislaam labadii ummadood oo ka horreysay alyahuudu waannasaara waa labada dhinac ay kala mareen weeye annasaarana waxaan ku idhi inay iyaguna dhinacaas ay mareen oo waxaan ku idhi ay diintii iska fudaydiyeen eer ay yidhaahdaan baa waxaan ku idhi ciisa haddaad rumaysid bes weeye janna asaa ku gelaysaa yahuudduna inay iyaguna mutashadidiin ay noqdeen diinta diinta ay isku adkeeyeen laakiin dhinacan dambe xaqiiqatan waxaa run ah khaasatan dadkeenna iyo mujtamaceenna maraykanka ku nool inaan aada iyo aada uga sheeganayno oo ah gaabinta iyo cajziga iyo taqsiirka iyo waxaan ku yidhi diintii in aada iyo aada loo fudaydisto iyo khaasatan mujtamaceena soomaalida annagu waxaan naqaanaa waxaan ku yidhi waxaan u malaynayaa masaladaas iyo sheekadaas irjaa ah xoogaa bay nagu yara jirtaayo qofku inuu salaada ka tago uusan tukan oo masaajidada uusan imaan oo oo la yidhahdo war ilaahay ka boqo dee maad tukatido yidhahdo war aniga ma haddee waa iska qalbigaygu waa cad yahay barafku ka cad yahay anigu horaan jannada ka gelayaayo laa ilaaha illa allahu baan dhahay soo ma jeedin taas waa khalad weeye waa khalad weeye marka waxyaalaha waxaa sababa waxaan ku idhi wixii sababayay tashadudkii iyo diinta in la isku adadkeeyo wixii keenay unbaan tanna keenaya oo jahli ah qofka inuusan ogeyn waddada saxda uusan ogeyn uusan ogeyn waxaan uu ku jiro inay khalad ay tahay soo ma jeedid inuu masaajidada ka fogaado inay khalad tahay inuusan diintii ilaahay uusan baran inay khalad tahay culimmadii inuusan la fadhiisan inay khalad tahay sida ay khaladba u ahayd inuu qofku culimmadii isaga wax soo bartay uu yidhaahdo waa dullaal iyo waa culamaa sulta iyo waxa inuu yidhaahdo say khalad u tahay saasoo kale ayadana waxaa khalad u ah khalad aad iyo aad u dhib badanna ah qofka inuusan diinta ilaahay uusan baran waxaan ku idhi keliya uu ku dhego nabi cibaadii annii ana algafuuru raxiim waxaan ku yidhi inuu ku dhego ilaahay tabaaraka watacaala gafuuru raxiim inuu yahay inuu hilmaamo inuu sariicu lxisaab yahay sariicu lciqaab inuu yahay wa ana cadaabii huwa alcadaabu alaliim cadaabka ilaahay tabaaraka watacaala inuu daran yahay qofka inuu hilmaamo waa arrin khaldan oo waxaan ku yidhi aad iyo aad u qallafsan lidaalika waddada saxda ah waxay tahay nebiga sala allahu calayhi wasalam noloshiisii qofka inuu fiiriyo soo ma jedid sheekhaygu waa tuu hadda sheegay xadiiskii saddex saxiixa ku jirayo saddexdii nin nimanka saddexdii ninoo nabiga u yimaaday sala allahu calayhi wasalam oo waxaan ku yidhi nabiga la yaabay calayhi salaam oo yidhaahda annagu midna uu yidhahda habeen walbaan tukanaya midna uu yidhahda maalin walbaan soomaya midna yidhahda maba guursanayaba nabigu sala allahu calayhi wasalam waa u caddeeyey waxaan ku yidhi waxa ay ku khaldan yihiin oo wuxuu yidhi anigu habeenkina qaarna waan seexanaya qayb ka mid habeenka waan seexanaya qayb ka midana waan soo jeedaya salaad baan tukanaya lidaalika waddada saxda aan ku badbaadi karnaa waxa ay tahay dhalinyarada khaasatan aan ku badbaadi karnaa waxa ay tahay waxaan ku yidhi masaajidada ilaahay inaan imaano oo hadda dadka qaarkood waxa ay iyaga la tahay qofku masaajidka inuu shan sa- shanta salaadood inuu ku tukado inay wax cad adag tahay oo xalay baa ugu dambeysay laba nin baa ii yimaaday soo ma jeedin oo ku marmaya oo waxay ku murmayaan nin baa wuxuu leeyahy war anigu khasab maaha masaajidada inaan tago iska gurigayga isaga tukanaya iyo xafiiskayga iyo kan kalena wuxuu leeyahy wallahi haddaadan masaajidka ku tukan waaba kuu dhamaatayba meel daran baa ka dhacaysa soo ma jeedin shanta salaadood masaajidka in lagu tukado waxaan ku yidhi waa arrin aad iyo aad u khasabay ibnu mascuud radi allahu canhu waa xasuustaan xadiiskii saxiix muslim ku jiray inuu dhahayay waxaan ku yidhi wallaahi la ra'aytuna wamaa yatakhalafu canha ilaa munaafaqun macluum macluumun binnufa- binnifaaq soo ma jeedin salaada shanta salaadood masaajidka in lagu tukado waxa uu leeyahay saxaabiga jaliilka radia allahu canhu cid ka hari jirtay ma jirin masaajidka ummaddu waa wada imaan jirtay khaasatan saxaabada ridwaan ullahi calayhim qof ka hari jiray ma jirin jamaacada iyo shanta salaadood masaajidka in lagu tukado wuxuu leeyahay waxaa ka hari jiray nin munaafiq ahoo munaafiqnimadiisu ay caan tahay ninkaa un baanan shanta salaadood masaajidka aanan imaan jirin soo ma jirin lidaalika waxa aan ku boorinaya dhalinyarada dhanba muslimiinta dhan aan ku boorinaya waxaan ku yidhi masaajidada ilaah khaasatan dadkeena halkan joogo waxa keliya aan ku badbaadi karno waa masaajidada ilaah inaan kusoo xiranno soo ma jedid lidaalika masaajidkaaga kuu dhow salaada subax ku tuko oo duhurkii imow haddana casarkii haddana soo laabo makhribkii haddana isa soo dhib cishihiina waxaan ku idhi yaa xataa hadday kugu qaadato inaad soo gurguuratid soo lugaysid bas soo raacdid soo raac masaajidka ilaahay imow oo culimmada la fariiso maxaa dhacay meesha hanuunka ka heli lahayd cilmigii aa ka heli lahayd xaqii iyo waxaan ku yidhi aa ka heli lahayd waa masaajidka lidaalika masaajidada inaanu waxaan ku ku dhegno waa masaabiix alhuda waa sunan alhuda inaan ku dhegno culimmadeenna inaanu la fariisanno qur-aanka ilaahay inaanu baranno axaadiista nabiga sala allah alay slam inaan baranno taasaa looga baxayaa xadgudubka diineed labadiisa dhinacba wallahu aclam
tusaalaha qaybta awoodda dhalinyarada awoodaha ay dhalinyarada ku jiraan ama sixeed ama caqli ama waxbarasho oo ha noqoto ama xoog ha noqoto waxaan ka jawaabi doona sheekh saalax sheekh tawakal iyo sheekh xugaryada labadan sheekh ayaan hal mar u dhamaynayna insha allah waan ku celinayaa su-aalo kale oo la xiriira sida ay culimmadu ay sheegeen ay mar walba ku ceceliyeen ayada hadalka la soo koobayay insha allah sheekh walba two minutes ama wixii lamid ah sida la sheegay jahliga ayaa looga baxaa jahliga oo laga baxo ayaa dhibaatooyinka looga baxaa jahliga oo lagu jiro iyo shayga oo loo qaato sidii uusan ahayn si kale loo fahmo ayaana keena dhibaatooyinka marka saa darteed qodobkan wuxuu ku saabsan yahay waxbarashada waxaana ku horumarinayaa sidee sheekh cabdullahi ibraahim baa ku horumarinayaa sidee loo qaadanayaa cilmiga ama manhajka la marayo ee waxbarasho dunya ardaygu marka uu waxbarashada masalan haddaan su-aashaan xogaya ka baahiyo dhibka ka taagan baa wuxuu yahay maanta waxbarashada cilmiga waxaa laga qaataa internetka ama cajaaladaa laga qaata ninku waxaa laga yaabaa inuu su-aalo fatwoonayo maanta oo dhan fatwo ku daldalayo weligiis musashaqa ood maadhow sheekh maruu ka sheekeen oo dhahay nin baa yidhi sheekh waxaa isqalad iska diiday sheekh utayiin markaasuu yidhi asagay baa dil isku qarxiyo markuu ka sheekeynayo sheekh umar markay meelo badan baa laga qaataa cilmiga laakiin dariiqa lagu badbaado oo ardaygu cilmigiisa uu ku sugnaanayo oo uu ka uu qaadanayo waa dariiqa أما منهجيا حكومة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين horta de cilmiga waxaa loo maraya waxa weeye wasiilo kasta oo mashruuca oo qofku uu waxbarashadiisa kor ugu qaadi karo wuu maraya hadday tahay dee cajalad hadday tahay muxuu ahaa internet iyo hadday tahay wax kale oo mashruuca iyo waxyaabaha technologiga ilaahi subxaana watacaala bini aadamka u sakhiray waa waxyaabaha mashruuca ahee loo mari karo laakiin intaasoo dhan horta waxaa ka awleysan oo ka horeeya eh, macallinka afkiisa yaa kasii qiimo badan sababtu waxa weeye macallinku adiga uu wax kuu dhigayo markaad internetka ka qaadanayso ama cajalka laga yaabo sheekha cajalka aad ka dhegaysanaysaa ama internetka aad ka akhrisanayso inuu ka cilmi badan yahay sheekha ku hor fadhiya way dhici kartaa in badan oo dee culimmada waaweyn baa in badan internetka iyo cajaladaha wax lagaga duuba waa wax dhici kara laakiin mustawahaaga iyo basiga adugu aad leedahay iyo levelka aad joogto sida sheekha ku hor fadhiya uu u garanhayo internetkuna uma garanhayo cajaladuna uma garanayso midda labaad wixii kugu istaaga iyo meesha fahamkeedu kugu qalloocdo cajalka iyo internetku kuma sixi karaan sida sheekhu kugu sixi karo Eh, sidaa daraaddeed waxaa la dhihi karaa internetka iyo cajalku iyo wasaaisha kale ee tacliinta oon ahayn sheekha ku hor fadhiya waa muhim laakiin waxay imanhaysaa eh, marka sida loo gebagabaysto marka biyo la waayo markaad sheekh aada hor fadhiisatay aada weydo iyoad internetkii iyo cajalkii faa'iidadooda aadaysaa adoo sheekha hayana waad aadi kartaa oo dee waa wax mashruuca waa wasiilo ilaahi subxana watacaala bini aadamka u sakhiray oo uu siiyey laakiin sida uu sheekhu ku habqatirayo cajal iyo internet kuma baahi tiri karaan marka waxaa fiican waqtiga inta badan haddaad heli karta sheekh aad hor fadhiisata inaad isaga u badiso waayo khaladaad fara badan baa xataa ka dhici kara sheekhu waaqicaaga iyo duruuftaada iyo xaaladaada eh, cajalka iyo internetku iyo biyaadaad ku nooshahay iyo xaalkaaga ma oga marka intaasaan wax ka dheera جزاك الله خيرا شيخ توكل baa asna ku daraayo qodobkaas uu sii dhamaystiraayo sida cilmiga waana laga qaataayoo de waa culimo badan baa ku jirta sheekh wuxuu ka hadlaya waa asaas qofka hadduusan majruumi aqoonin oo kale alfiye kama qaadan kara internet marka sheekh tawakal baa dhamaystiraya insha allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما جعل أنا كان حظه شيخي وفرية لكن مناسبة waxaan soo qaadanayaa annagu shiikhu arday u ah oo joogna magaalada otaange la yidhaahdo ee bombaaso ka tirsanayd ayaa dhallinyaradu waxa ay samayn jireen wax la yidhaahdo dacwo shaaric shaaricaa la istaagi jiray waa xero qaxooti ah dadkaa diinta la gaarsiin jiray mararka qaarkood akhdaabaa dhacaysa nin dhallinyaraha microfoon la istaagaya nin dhallinyaro kaleo suufi kalaa soo dhinac istaagaya waxaa dhacaysa in ama gacan la isgaarsiiyo ama in la isdilo munaasabadaasaa sheekhu wuxuuna xasuusinayey akhdaada isagoo saxaya waa 1991 iyo 1992 marka casharo uu noo akhri jiray buu wuxuu ku saxayey masaajidka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ninkii acraabiga ahaa ee reebaadiyaha ee soo galay ee saxaabadii masaajidka iyo nebiga ay fadhiyaan intuu istaagay oo masaajidka daraf ka mid ah u kaadin la istaagay masaajidka gudihiisa saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam rag rag ka mid ah ayaa markiiba damcay inay handadaan oo weeraraan oo wax gaarsiiyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii wuu ka celiyey oo wuxuu yidhi daaya kaadidiisaa dhammaysto meeshuu ku kaadinayana waa masaajid aakhirkii nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tusay in dadka diinta loo fududeeyo inay diintu yusri tahay haddii ninkaa inta lala dagaalo isna wax la gaarsiiyo kaadidii horta masaajidka o dhan buu wada gaarsiinaya hadda hal meel keliyu kaadidii gaarsiiye waa marka labaade xuquuqda qofka insaanka ee muslimka ah iyo masjidka marka la fiiriyo naftiisa qiimo badan oo kaadidaa lagu gooyo dhibaato badan bay gaarsiinaysaa runtii waxyaaba badan buu nagu waaniyey shiikhu maalinkaa keeni jiray dhibaatooyin badan oo laablakac ah oo inta u badan u badan jahli iyo faham la-aan intaana in la midana waa ta hadda socota iyadoo sidaa tahay baa ninety fourki waxaan ku noqonnay kismaayo dhalinyaradii oo taanga ka laabatay wax gobolladii ku laabtay wax waddankii aada waxaa dhacday masaajidada qaar ka mid ah inay dhallinyaradu ka shidaan tafsiirka cumar faaruuq dhallinyaro kalaa timid oo xerta oo cajalada xadray ka shideen waa la isdilay waxay sabab u noqotay inay timaaddo masaajidkii cajaladaa la isku dagaalay oo shay yaroo basiid ah in aakhirka ay ka dhacdo kuwaana qoryo ay soo qaataan kuwaana qoryo ay soo qaataan masaajidkiina imaamkiina qorigu garabka u saaran yahay labadii dhinac qaarna budadkan u yar bud uu sito istawi waa leeyahay qur-aan baa la akhrinayaa waa la tukanayaa waxa la isku dilaya waxa weye cajaladaad shidaysaa iyo ma shidaysid marka fahamka diinta ah haddii aan loo noqon in badan oo waxa ay culummada dadka uga digaysaa waxa ay keenaysaa qofku inuu ku degdego marka waxaa in badan dhallinyarada waxyaabaha maskaxda inay ku qaldamaan keenaya asal inaysan waalidka la tashan oo wax ay qarsadaan ay imaanayso oo waalidka wax badan uu tala ka siin lahaa waxaa dhacaysa mararka qaarkood nebigu calayhi salaatu wasalaam nin saxaabi baa raacay jihaad iska dalabay buu u raacay markaasuu wuxuu yihi waalidkaa ma nool yah haa buu yihi ordayaga ku jihaad buu yihi aad oo baarinaba samee nin baa raacay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi xaaskayga xajkay aaday annaga waxaan rabaa inaan ku raaco muxrim la-aan inay haweene iska safarto ay tagto nebigu calayh isalatu uu ka soo celiyo raac buu yidhi haweenka marka culimmadu in ay saxaan maskaxdu daysig iyo waxay u tahay inuu qofku maskaxdiisa ay usoo noqoto akhdaar badanna ay ka saxanto marka waxaan dhallinyaradu ku waanin lahaa in badan inaysan dhicin inuu wax badan ku degdego iyadoo ay imaan karto xadiiskii hadalkii cabdullahi ibni cumar reer ciraaq uu ku yidhi oo kale inaysan noqon iyagoo soo dilay wiilkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay cabdullahi ibni cumar inta u yimaadeen xaramkii iyagoo jooga waxay yidhahdeen kaneeca nin dila dhiiggiisu muxuu noqonaya diyadiisu muxuu bixinaya wiilkii nabigana waa soo dileen calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ahlu ciraaq baan la yaa buu yidhi wiilkii nabigana way soo dileen buu yidhi kaneeca dhiiggeedana way weydiinayaan marka akhdaada dhacaysa inta badan fudeed badanna wuu keenay aqoon la-aanna way keenaysaa in culammada loo noqdo run ahaantiina waxyaaba badan oo aan kaga faa'iidaysanaa jiray marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha nasaxo dariiqa toosan ha nagu hagaajiyo
insha allah qaybtan su-aasha damaysay culimmadu waxay sheegeen in khaasatan sheekh cabdillahi bn aad uga hadlay qaadashada cilmiga iyo habka loo qaadanayo iyo in looga baxayo dhibka jiro markaas ardayda fahamdarre inay ku dhacdo haddaba sheekh cabdikariim khaasatan mujtamaceenan soomaaliga ah soomaaliga ku hadlay yaa cilmiga laga qaadanayo waa kuwe culimmada cilmiga laga qaadanayo waa kuwe magacyo waad sheegi kartaa dhib malahan sifaadna waad sheegi kartaa iyo cilmi insha allah tafadal
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxay la tahay wallahu aclam mujtamaceena soomaalida ah oo afka soomaaliga ku hadla ha joogaan dalkii ama ha joogaan maraykanka iyo yurub iyo carabaha iyo asia iyo طalab cilmigu alxamdu lilahi aad buu noogu sahlan yahay oo culimmadeenii soomaalida ahayd dadaal badan bay waxay geliyeen inay noo duubaan cilmiga inay noo duubaan haddii ay noqoto duubis haddii kalena alxamdu lilaahi ma jiro masaajid ka mid a masaajidada ay soomaalidu ay u badan tahay anigu waxaan ku yidhi maraykanka ilaa dhowr iyo waxaan tegay side dhowr iyo soddon gobol baan tegey masaajidada ay soomaalidu ay u badan tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ugu nimceeyey in ay joogaan culumo waxaan ku yidhi kutub akhrinaysa lidalika qofka meel allaale meeshuu joogo wuxuu ka wuxuu ka helayaa masaajid soomaaliya hadduu waxaan ku yidhi uu soomaalidu ay u badan tahay soomaalidu ay u badan tahay hadduu joogo wuxuu ka helayaa maalan habeenka jimcada oo kale in la akhriyo riyaad الصaalixiin in la akhriyo habeenka sabtida maalan in la akhriyo waxaan ku idhi tafsiir in la akhriyo ay culimmadu waxaan ku idhi mar walbaba ay kutubta ay akhrinayso xataa waxaan arkay tuulooyin yar aysan culimo aysan joogin oo tafsiirka qur-aanka sheekh cumar faaruuq dhagaysanaya iyo sheekh maxamed umal iyo soo ma jeedid xafidahum ullah marka haddii ay magaalada aada joogtid ay culimo ay kula joogaan maalan magaaladana reer boston oo kale maasha allah waxaa nala jooga sheekh tawakul waxaa nala jooga sheekh yuusuf sheekh cabdirasaaq baa nala joogi jiray oo naga tegay ilaahay ha noo soo celiya aamiin dhaha culimo fara badan buu ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan ku yidhi oo local ah ayuu ilaahayna siiyey tabaaraka wa tacaala haddii kale waxaan ku yidhi haddii aad tafsiirka qur-aanka tafaasiirta ugu fiican waa tafsiirka sheekh cumar faaruuq saasoo kale sheekh maxamed umar tafsiirkiisu aad iyo aad ayuu u fiican yahay sheekh maxamed umar laftigiisa waxa uu in badan uu waxaan ku yidhi carabaaba uu farta uu ku figa tafsiirkii sheekh waxaan ku yidhi maxamed macalin raxmatullaahi calayhi ilaahay u naxariiste tafaasiirtaasoo dhanna waxyaalo fara badan bay aada ugu fiican yihiin waxyaalo fara badanna waxaan ku idhi waa looga fiican yahay maalan tafsiirka sheekh cumar faaruq wuxuu aad iyo aad ugu fiican yahay waa tafsiir gaaban oo concise ah oo saacaddiiba hal makro waxaan ku idhi akhrinaya oo aad haddaad hal makro dhegaysatid waxaan ku idhi maalinkii laba boqol iyo afartan iyo dhowr maalmood aad qur-aanka aad ku dhamaynaysa tafsiirka maalan sheekh maxamed umal waxa uu aad iyo aad ugu fiican yahay waa tafsiir baa faahfaahsan oo aqa- aqwaashii culimmada waxaan ku yidhi mararka qaarkood taxliilinaya qowlka raajixa kuu sheegaya tafaasiirtaasi saasay ugu fiican yihiin maalan kutubta axaadiista ah tafsi- waxaan ku yidhi kitaabka uu sharaxay رياض الصالحين كأو شرح الشيخ عمر فاروق آد بو في عنيه شريف كا رياض كأو شرح آد بو في عنيه هداد وحن كو إيري آد صوت ما يسوي أربعين كا لكن مركب رواية آد أربعين كا قبل هذا شيخ عمر فاروق أربعين كيس آدي آد ayaan waxaan ku yidhi idinku borrinaya kulligiinba saasoo kale inaad xifdidaan saasoo kale inaad xifdidaan marka kabacdi aad u gudubtaan kutubta fiqiga ah waxaan ku idhi kitaab waxaa jira kitaabka adurar asaniya الدرر البهية شوكاني وشرحي شيخ محمد أمل وآد كتاب كونسايس آدي أدوفي عن أقواش علماءنا هل قول كينية ولبا قول كالراجحة ووحن كويري دليل كا ان ان ugu aqwaysan ugu xooga badan saaran soo ma jeedid kutubta fiqiga marka qofku inuu dhageysto cumdatul axkaamka soo ma jeedid maalan inuu dhageysto waa kitaab fiqi ah oo axaadiista nabiga sala allahu alay wasalam oo fiqiga iyo masaa-isha axkaamta ku soo arooray keenaya culimo fara badan baa duubtay marka qofku inuu khayrkaas iyo jannadaas inuu dhex galo wax ka fiican ma jirto culimmada aan soo sheegnay oo waxaan ku yidhi maasha allah shariifku sunantoo dhan buu duubay bukhaariga iyo muslimka ayuu duubay qofku waxaan ku yidhi internetka ayaa laga heli karaa boqolson dotcom miyaa tiri waxaan ku yidhi ii sheega ya daarulcilmi iyo addacwa iyo websiteyo aad aad u fara badan inaad ka soo qaadatid waxaan ku yidhi culimmadaas aad soo download garaysatid markaas kabacdi kutubtooda aad dhegaysatid qalin iyo warqadna aad haysatid mas'aladii kugu qalloocata oo aad fahmi weysid hadda inaysan ku kaa noqon alxayatu sawdaa soo ma jeedid ay alxabatu sawdaa ku noqoto oo aad su-aalihii aad ula soo laabatid culimmadii maalan alxamdu lilahi sheekh cumar faaruuq ilaahay ha ilaaliyo culimmadeenna sheekh maxamed umal telefoonadooda waa maftuux haddaad u baahan tahay culimmadii waad la hadli kartaa alxamdu lilaahi soo ma jeedid maaha sidii white house-ka oo kale oo sanad kugu qaadanayso ilaahay waa sahlay soo ma jeed inaad wacdid culimmada weydiisa sheekh yuusuf weydiye sheekh tawakul weydiye culimmada magaalada kula jooga weydiye sheekh hebel baan u baahanahay mas'ala mas'ala aan weydiin lahaa tafsiirkaa markuu fasiraya sheekh cumar faaruuq muxuu ka waday sheekh umar markuu kitaabkaa fasirayay muxuu ka waday baad dhihi kartaa marka waxay la tahay khayrka in aan galno oo aan ka faa'iidaysano ayaan nafteyda iyo tiinaba ku boorinaya وجزاكم الله خيرا والله اعلم.
جزاك الله خيرا وسوف جميعنا ان شاء الله وصل هذا وعليل يحيي وحاها الكليه ان انت من كلمه بريد في البرنامج استعمالك على يا شيخ كبير محمود سيدي علماء الشيخين يعني هذا على هذا الحاجه عشان شغالين وعلى المعروف عليه لا انه غير عن تعريف كم يوم مره بتبصم هذا اسكتها اسكتها
sheekh maxamed gareere culimmadu waxay ka hadleen dhinaca waxbarashada iyo manhajka ardayga sida u saxsanaan dhinaca kale waxaa jira aan la ihmaalin karin oo aan ahayn in la hilmaano oo ah qofka dhallinyarada ah waxaa ku jira xoog baa ku jira waxaa ku jira maskax ama fikir uu jecel yahay inuu meel ku ablaan karo hal abuurka ku badan dhallinyarada waxaa ku jira aqoon beliyin artist مادي أثر دينها marka adiga qaybta ugu muhiimna su-aasha ka widi waxaa weeye awoodda maskaxeed iyo hal abuurka ardayga ama ninka dhalinyarada ama gabadha dhalinyarada ah see asaguna intuu wax ku dhibaateyn lahaa suu asna uga faa'iidaystaa dadkana ugu faa'iideeya
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد waxaan u malayna inaan ku dheeraanayn timeka la idiin qabtay ayaa soo gaaban baan u malaynaya insha allah walaalkan sheekh yuusuf su-aashuu weydiiyey dhallinyarada waxaa ku badan taalantiga iyo maskaxda maskaxdoodii iyo caqligooda see looga faa'iidaysan lahaa ama aqoonta ay leeyihiin see loo jahayn lahaa waa su-aal cajiiba sida loo jahayn lahaa waxaa ugu horeeya dhallinta in ay marka hore u yimaadeen culummada la tuso waddada xaqa ah iyo siday quwadoodan ugu bixin lahaayeen mardaat ilaahi ilaahay riddihiisa maxaa yeelay quwaddan uu ruuxu ka buuxa ee cilmiga ee maadiga ah haddii uuna jidka alle u adeegsanin waxay noqonaysaa waa mindi laba afloo inay ku dishaa laga yaabaa bad badan barh badan bayna dusho taalantigooda iyo caqligooda intay adeegsadeen keliya markii dambena aan garanin ilaahay inuu xarimay khamrada ilaahay inuu bahalkan crag la yidhaahday iyo draga inuu xarimay dan intay tal isa siiyeen aroortii dambe meydkoodii sidii doofaar qalalay laga soo saaray guriga soo may dhicin maxaa yeelay kolku hore taalantigoodii bayna helin dad tawjiihiya marka ugu horeeya waa inay helaan caqligani waxaga waxa hagayaana waxa weeye culummada walaalkeen maxamed jaamac wax badan ayuu inoo sheegay mana rabo waxa aan rabo oo ah inaan tawjiih dhallinyarada u jeediyo wakhtigeedii inaana joogina berri baan u dabdhiganayaa laakiin waxaan idin odhan lahaa himan baa dhallinyarada ka buuxa himooyin badan bay leeyihin oo sare laakiin himadaas iyo quwaddaa ku jiraay siday u utilize garayn lahaayeen oo u isticmaali lahaayeen in badan ayay ka khaldan tahay waxaana ugu horeeya waa jahliga ayna garanaynin waddada xaqa ah oo looga sheekeeyey diinta dadka haystaay inay yihiin dad mutakhalifiin oo waxba aqoonin waar adu shalaad iyo esarka gashay ood afar ingiliisha baratee dadkan intaa ku soo marxay diinta ma waxaad moodaysaa inay luqa yaroo la bartaa inay ka sarrayso waar miyayn ahayn islaantii hooyadii markay la hadasho ay tiraahdo hooye waddadana way khaldan tahay culimmadii weliga adag fadhin jirtay war is that uu leeyahay maam what are you talking about soomaydan garana waxa weeye hadduu garan lahaa sida hooyadeed ay ama aabbihi ula soo dhaqmay dad wanaagsan oo culummo ah iyo caamaba lah oo diinta aaminsan wuxuu garan lahaa waddadu ku jira inay khalad tahay sida aawadeed baa yur iyo am ay guryaha ka taagan tahay yur iyo am waxa weeye markaad waraabaha iska abhinayso islaamiya odayaashii waa laysla jabay dhallinyarada teeda barraanu galaya marka waxaan odhan lahaa quwaddiinna ha u adeegsanina yacni dhinaca xun way badan tahay maalin dhaweytaan meel joogay waxaa lagaga hadlayey youthka dhallinyarada iyo broblemka haysta naag raashiyada oo haysata magaaladan ka imid jeel ku yaalla ayaa hadlaysa anaa soomaali ka ahaa naagtii raashiyadaad waxay tiri jeelka waxaa ku jira siddeetan qof baa ku jiray tiri shan iyo toban waa soomaali bay tiri waa hadda magaalo yaroo main la yidhaho bortland la yidhahan degannahay waa bortland keliya luwisan iyo kumaan darin very waxa weya critical moment baan maraynaa meel adag baan maraynaa waxa weeye quwaddoodii ilaa intaa diinta alla fahansiya caawa halkan soo ma fadhino sheekh yuusuf ma soo qaban qaabinin sheekh tawakal ma soo qaban qaabin dhallinyaro caqligoodii iyo maskaxdoodii la tawjiihiyey oo cilmiga maadigii iyo ka diintaba sidii loo adeegsan lahaa gartay ayaa soo qaban qaabiyey waa sow saas maaha taan ku fadhinaa waa taas iyagaa noo yeedhay dee annaga sheekh yuusuf noomu iman iyagaa mayna igu yimid oo macallin barre iyo dhammaanta iyo yidhi soo kacan haddii marka caqligooda iyo maskaxdooda dhinaca wanaagsan ee diinta loo jehiyo waa laga faa'iidaysanayaa haddii kalena dee waxa weye waa generationkii soo kacayay waxa weeye inta dambena meel dambey ku dambeynaysaa marka waxaan odhan lahaa insha allahu aan nidhaahna alaa nufuusun abiyaatu laha himamun ama cala alkhayri ansaarun wa acwaanu ninkii aan daris ku dulooyay muxuu yidhi alaa nufuusun abiyaatun waar nafo miyaynaan lahayn xumaanta diida waar karaagga kolkuu mid yaroo halkan ka soo baxay oo oo aabbihii hooyadii gaalo ahaayeen uu kugu raray uu kugu adiga iibgee kuleeyahay intuu rojistar kaagaga rabo Portland Maine aad keenayso Portland Maine lagaga soo rarayo California ka dhaca leedahay alaa nufuusun abiyatu nafxa diida xumaanta miyaadan lahayn ka awow ka awow muslimiin baad ku soo dhalatay diin baad lahayd berri inuu switch kugu sameeyo wiil yaro isaga aabiyo hooyadiiba out of wedlock inuu diin ku dhashayba aan la ogeyn inay hooyadii aabiis qabeen kolkuu karaagga kugu raro miyaadan alaa nufuusun abiyatu laha himamun ama cala alkhayri ansaarun wa acwaanun khayrka aan ansaar isugu noq walaalayaal quwadeennan aan jahayno ta dhallinyaradana berraan ka hadlayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
su-aasha waxaa kaloo kujiirtay see looga faa'idaystaa ardada physical abilitygooda ama xoogooda ninkan ad- dhallinyarada ah wuxuu isu arkaa qof xoogan oo yani darbigu gaara markay yani haddii uusan meel khayra uusan la aadin xoggiisii marka see looga faa'iidaa xooggiisaas ummaddu uga faa'iidaa asaguna uu uga faa'iidaa su-aashaas iyada ah waxaa sheekh cabdullaahi xirsi oo ah sportska u qaabilsan dhalinyarada iyo mataqaanaa running england baan insha allah siin doonaa at the end programka markuu dhamaado dhamaadkiisa yani sandayd insha allah asaa nooga jawaabi doona noo soo sharxi doona waayo dhibaato jirta waxay tahay ardadii dhalinyarada sportska waxa ciyaaro waa ciyaar wanaagsan inta badan marka camigii imaa inuu inactive noqdo uusan wax ka samaynin ama waa inuu raggaas raaco labadaas mid bay noqonaysa markaasaa noo faahfaahin doona sheekh saalax waxaan weydiinayaa ardada waxaa ku jirta aqoon hal abuur baa ku jira sida hadda kasoo qaad walaalkay maxamed jaamac oo kale waa nin dhalinyaraha waddanka wax ku bartay haddana dadkiisa waxa faa'iideynaya dadka aqoonta noocaasoo ku jirta see ayaguna uga faa'iidayaan ummaddana ay uga faa'iideyn karaan macnaha taba- tallaabooyinka ay qaadi lahaayeen waa maxay jazaaka allah khayr
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاه الله خيرا كلي أخونا يوسف سؤال ويديي waxaan maranayaa waa su-aal weyn dadka culimmada ahna maanta waxaan maranayaa igaga fiicnaa inay ka jawaabaan waxaan se odhanayaa laba kelimo maadaama uu yahay two minute baad haysataa waxaan maranayaa dhalinyarada awoodda ku jirta waxaa looga faa'iidaysan karayaa inay wax bartaan cilmiga ayaa asaas ah haddii ay waxbartaan midda diiniga ah iyo midda maadiga ah midda diiniga ah waa sharciga islaamka ilaahi shuu ku caabudahayo waa inuu qofku barto culimadan waxay dhaheen isagaa ugu horeeya cilmiga cilmiga sharciga inuu barto oo ilaahi subxaana wa tacaala shuu caabudayo uu faa'iidaysto horta awalan wey taaniyan inuu inuu barto cilmiga maadiga ah ee muslimiinta ay u baahan yihiin isagana naftiisa ku anfacayo labadaasi qodob waa laba qodob oo muhiima haddii uu maaragtay isdaba dhigo isagana naftiisu waa anfacaya muslimiinta kalena waa anfacaya waana xaqiiqa waxaan oranayaa taqyiir taqyiirka masaar ulumma had iyo jeer dhalinyarada ayuu ku xiran yahay ummadda in la bedelo oo horumar la gaarsiiyo waxaa weye dhalinyaradu ku xiran yahay waxaana xaqiiqo ah oo arrinkaa isaga ah aan usoo qaadanayna misaal salafulu hadihi lumma ummaddan iyada salafkeedii iyo siday dhalinyaradii nabiga calayhi salaatu wasalaam rumaysay ugu horreysay ay muslimiinta horumar u gaadhsiiyeen ayaa inoogu filan miisaal weeyaan taakhiir haddii la fiiriyana iyaga ayay ku tacalluqdaa oo iyagay ku xidhan tahay haddii ay maaragtay dhinaca horumarka aadi waayaan dhinac kale u socdaan oo dhinaca kale qaadayaan oo waxay ummadda ku dambeynaysaa baaba bay ku dambeynaysaa waxaana arrinka isaga miisaal inoogu filan hadda inta dhalinyarada ee meesha fadhida ee ummadda hadda maaragtay maraykanka ku soo qaxday ee waxa weeyaan meesha fadhida haddii ay u istaagaan inay maaragtay ay ummadda soomaalida ee maraykanka ku sugan ay noqdaan kuwa hormuudka u ah oo tacliinta xambaaraan waxa weeyaan maraykankana waxay ka noqonayaan dad marmuuqina oo maaragtay lagu tilmaamo inay dad qiimo la yihiin soomaaliduna waxay noqonaysaa dad sharaf leh maraykanka gudihiisa marka waxaan dhihi lahaa horumarka iyo macnaha dhinaca kaleeto dibdhacaba dhallinyarada ayuu ku xidhan yahay waana awood iyo quwad maaragtay aada u xoog badan oo iyaga ah, maaragtay tayaar aada u xoog badan weeyaan haddii la lagu bixiyo juhdi iyo tacliin wax la barana ummadda iyaga bedelhaya waxaana inagu filan shirkan isaga ay qabanqaabiyeen dhallinyarada boston maanta iyo sida ay maaragtay magaranaysa ugu socdo iyo qaabka iyo waxa qalabka technologiga iyo siday maaragtay hadda maaragtay hawshooda ay u wataan een, ikhwaani markaa dhallinyaronimadu waa marxalad la maro oo qofka haddii uu maaragtay si kasta isugu dayo dib uusan ugu soo noqonayn marka waxaa weeyaan caqliga iyo awoodda iyo activity-ga ku jira iyo maskaxda xifdigaba xilligan isaga uu qofka marahayo waa xilli aad iyo aad muhiim ah loona baahayo qofka muslimka ah inuu ka faa'iidaysto alaa layta shabaabu yacuudu yowman fa ukhbirahu bima facala lmushiim saas in ahayd maasmanaya shicirkii Ee, markaasi een, macnaha may soo marta ayay iman doontaa dhallinyaronimo oo markaa aan markaasi waxay cirro igu samaysay aan u warramay markaasi dee macnaha waxaa weeye leyta shabaab intaysan imaanin dhallinyaronimo ma igu soo noqoto macnaha xilligeeda inaad maraysaa qof kastoona waxaad ogaataa in aad maaragtay aad iyo aad muhiim u tahay xilligan isaga iltizaamu diiniga ninka dhallinyarada hadda zamanka jooga inay muhiim u tahay inuu asaasiga diinta inuu maaragtay ku salaysan yahay waxaa weeyaan asxaabul kahfiga waxaa weeye qisadoodii maaragtay ayaan soo qaadan lahaa laakiin waqtiga ima saamaxayso ilaahi subxaanahu watacaala maaragtay subxana wa tacala diinta inagu sugo jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum
إن شاء الله سؤالنا أفضل من سواء بيننا dhalinyaradu waxay mar kasta ku dacwoodaan matalan hadda anaga macalimiin baan nahay dugsiya ilmaha ku dhex jirnaa wuxuu ku leeyahay macalin ambari ambari macalin waaba waqti waqtiga iga batayo wax aan waqtiga ku qabtaa ma lahayn marka waxaa u samaynaysaa macalin ambari uu sheegay wax kasta wuxuu ka dhigtay tusaale wuxuu ka dhigtay macalin ambari maaha marka ardaygu ama ninka dhalinyarada ah gabadha iyo wiilkaba saday siday waktigeeda oga waktigooda uga faa'iidaysan karaan waktiguse ahmiyaduu u ye- u leeyahay dhalinyarada ma kale ahmiyad duwan yahay inuu dhalinyarada ahmiyad gooniya u leeyahay oo uu uga dheeryahay midda dadka kale sayse uga faa'iidaysan karaan la soo koobiya insha allah jazakum allah khayr.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن شاء الله وسوق جب جبينينا لكن هذا الكم ديرينيو لبعض دقيقة كفاية سنية وحن كسوق جب جبينيا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح النبي كسوق وحوليه النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ لبن نمعه dadka intiisa badan way ku kadsoomaan nimcada sixada caafimaadka qofka uu haysto iyo firaaqa qofka uu haysto dadku kama faa'iidaystaan oo waa ku kadsoomaan run ahaantiina qofku waxa uu garan karaa een, nimcada caafimaadka ah waxa uu ka qoomamaynaya markuu xanuun qabto cibaadadiisi marka ay yaraato waxqabadkiisi markuu yaraado ayaa wuxuu xasuusanayaa sixadii iyo firaaqii soo maray firaaqii fursadihii soo maray waxa uu xasuusanayaa dhallinyaronimadii fursadihii firfircoonaantii degdegii iyo cibaadadii badnayd uu ka faa'iidaysan waayey maruu u baahdo inuusan macnaha ay dhib ku noqonayso run ahaantii marka waxaasoo dhan waxay u baahan tahay qofku siduu u daryeelayo aalaa waxaynu aada u fiirinaa oga walbahaarnaa labaatan ama jeeg yaroo aad soo qaadatay ama lacag yaroo jeebka kugu jirta markay meelaha kaaga dhacdo ama masquusha aad kusoo hilmaanto toban jeer baad iskaga daba noqonaysaa laakiin waktiga kaa dhumay saakoo dhan maxaad qabatay maxaad ka faa'iidaysatay adduun iyo aakhiro wax isweydiinaya ma leh waa khasaaratan ugu weyn weeye qofka hadduusan maskaxdiisa iyo caqligiisa uusan ka faa'iidaysan waxaasoo dhanna waxaa loogu noqon karaa inuu ugu noqdo waxa la isu tilmaamayo lagu baraarujinaya cilmiga ah cilmigaa kuu saxaya indhaha aynu sidanno waxbaad ku aragtaa laakiin aragtida aad adigu ku aragtid waxay u baahan yihiin iftiin kale inay helaan haddii qol mugdiyo lagugu xidho indhahaagu waxba arki mayaan laakiin waxay wax ku arkayaan guriga marka leer laga shido ayay wax arkayaan aragtida indhaha iyo xaqa aragtidiisu waxay u baahan tahay qofka inuu cilmi u helo maxaa kaa khasaaray maxaa kaa faa'iiday maxaad horumarsatay maxaad keensatay inuu nimcada ka shukriyo wajacalnaa lakum alsamca walabsaara walafidata qaliila maa tashkuruun buu yidhi waxaanu idin siinay samac waxaanu idin siinay maqal waxaanu idin siinay basar waxaa yar nimcada intaa la eg ee alla u bixiyey cidda ka faa'iidaysata marka ilaahay subxaana watacaala kuwa nimcooyinka uu siiyey ka faa'idaystaa naga dhigo dadka marti sharafka ee ka soo qayb galay odayaasha haweenka hooyooyinka gabdhihii shaqaynaya wiilashii shaqaynayaba ilaahay subxaana watacaala miisaankiina xasanaadka aakhiraha idinkugu daro ilaahayna subxaana watacaala dembi ta- dembi dhaaf taam ah ha nagu siiyo maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dad kuma kulmaan boos iyo majlis alla subxaana watacaala ay ku xusayaan ilaa malaa'igtaa soo xaadirta allana subxaana watacaala addoommadiisa ayuu yidhaahdaa addoommadaydi eega oo fiiriya marka ilaahay subxaana watacaala kuwa magacooda samaawaadka dushooda ka sheegay allah nagu daro kuwa loogu dembi dhaafayna ilaahay subxaana watacaala ha naga dhigo insha allahu tacaala tartamaa imaan doona ee dhallinyarada qur-aanku ay ku tartamayaan ee kutubtii la baray ay ku tartamayaan kudayasho wanaagsan bay mudan yihiin in badanaa khasaara ah carruur badan oo bannaanka taagan kuwii wax la barayna waa kuwa ayaga maanta brograamka wada culimmadan ugu yeeray insha allahu tacaala wixii dhimanna yuusuf baa dhammaystiraya sheekh yuusuf baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayr
بسم الله بسم الله علماء دمستي وين نوضنت إن شاء الله ما أنت برنامج كني أها